فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga alfurqaan insha allah qodobada caawa ad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynihii burundi ee ciidamadii uu soo diray soomaaliya ay xasuuqyada ka geysteen oo maanta dhintay warbixin ayaannu idinkaga haynaa sheekh ka hadlay iimaanka nin markii farmaajo la doortay bururay kadibna biliiska ku biiray kadibna bareella isnoqday markii baaloota al-shabaab soo riday feerihiisa ka buskicisay waraysi ayaannu idinkaga haynaa asiga oo sariir dul saaran oo hadbaa dhinac loo geedinayo askari ka soo goostay maamulka jubbaland oo al-shabaab isu soo dhiibay waraysi ayaannu idinkaga haynaa wasiirka hore ee gaashandhigga ee dowladda federaalka ah iminkana xildhibaan ah oo si kulul u weeraray siyaasadda khayaanada ah ee farmaajo doonayo in wakhtiga uu ku dheeraysto codkiisa ayaannu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka corona iyo dibadbaxyadii maraykanka ayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada qayb ka ah insha allah u diyaargarooba dhegeystayaal dhuuxa waraysyada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي madaxweynihii waddanka burundi biyer nukurinsiisi ayaa geeriyooday ninkaasi waxa uu ciidamadiisa usoo diray soomaaliya xasuuqaya inay u geysteen shacabka soomaaliyeed ayaga qudhooda qaar badan ayaa laga laayay haddaba cabdifataax maxamed qaasim ayaa la socday geerida madaxweynihii burundi waxaanu ka waramayaa arrinkaasi iyo arrimo kale oo la xiriira cabdulaahi waxaa saacado ka hor geeriyooday madaxweynihii dalka burundi nikoronzuza oo ay da-diisu ahayd konton iyo shan sanno jir waxa uu ku geeriyooday cisbital weyn oo ku yaala waddankaasi oo lagu magacaabo kruusi hosbital afhayeen u hadlay dalkaasi wuxuu saxaafadda u sheegay inuu u dhintay xanuun ka asiibay wadnaha ee ninkan waxa uu talada hayay tan iyo sanadkii laba kun iyo shantii inkastoo uu weli ku doodayey inuu yahay madaxweyne haddana waxaa xusid mudan in looga adkaaday ee doorasho dhacday bishii meey ee lasoo dhaafay labaatankeedii taasoo uu ku soo baxay nadayashimiyi oo haatan ku fadhiya kursiga madaxtooyada ee geerida ninkan ayaa waxaa si aada haatan looga hadalhayaa waddanka burundi iyadoo ay geeridiisa wax ka qoreen inta badan warbaahinada qaaradda afrika cabdulaahi waxaa la isweydiin karayaa ee sida uu yahay sawirka laga bixin karayo madaxweynahan geeriyooday laakiin arrinta muhiimka ah ayaa waxay tahay inaad sawirkiisa si wanaagsan u aqriso waxaa kaa saacidaya markaad u dhabagasho oo aad eegto dalka burundi taariikhdiisa iyo siyaasaddiisa intaba dalka burundi waxa uu ka mid yahay lixiyo tobanka dal ee xiran ee qaaradda afrika ee aan badda lahayn waxaa badeecooyinka dibadda ay kala soo degaan dekado ay ka mid tahay mombasa burundi waxa uu dhacaa gobollada harooyinka waaweyn ee bariga afrika in muddo ah sida ay taariikhdu xusayso waxa uu dalkaasi la soo daalaadhacayay dagaallo sokeeye waa dal sabool ah oo kaalimaha hore uga jira waddamada uu faqrigu dillooday ee qaaradda afrika burundi waxa uu xuduudo la leeyahay waddamada tanzaniya ruwanda iyo congo d r c juqraafi ahaan si guud dalkan waxaa lagu tiriyaa waddamada dhacabariga bartamaha afrika bad ahaan waa dal yar waxa uu ku fadhiyaa bad ka badan labaatan iyo toddoba kun oo kilomitir oo isku wareeg ah saa darteed waxa uu noqday dalka boqol afartan iyo labaad dalka boqol afartan iyo labaad dalalka adduunka marka laga qiimeeyo xagga dhulweynida tirada dadka burundeeska waxaa lagu qiyaasaa sagaal ilaa koob iyo toban milyan inkastoo la sheego inay tiradaasi aada uga yar yihiin maadaama tirakoobkan ay soo saareen hay-ado kristan ah kuwaasoo kor u qaada tirada dadkooda hoosna u dhiga tirada dadka muslimiinta ah waddanka burundi waxaa ku nool saddex qowmiyadood oo kale ah tutsi hutu iyo tuwa dad ahaan waxaa u badan hutuuga oo lagu qiyaaso siddeetan iyo shan boqolkiiba tuudsiga ayaana ku soo xiga iyadoo kaalinta saddexaad ay ku jirto qowmiyadda tuwa ee marka ay sheekadu halkaasi marayso waxaan u dhaadhacaynaa sooyaalka siyaasadooda iyo xukunka dadka burundeyska asal ahaan waxay ahaayeen dad iska cawaan ah oo u nool sida duurjoogta oo kale ha yeeshee bilowgii qarnigii labaad qaybo ka mid a qaaradda afrika oo dalka burundi uu ka mid yahay waxaa joogay gumaystihii jarmalka burundeyska waxay markaasi ku saf ahaayeen jarmalka oo ku shaqaysanayay islamarkaana u adeegsanayay dagaalada sida maantaba ay calooshood ushaqaystayaal ugu yihiin reer yurub iyo maraykanka oo ay ugu soo duuleen dalkeenna soomaaliya balse markii jarmalka lagu jebiyey dagaalkii koowaad ee reer galbeedka dhex maray ayaa waxaa burundi qabsaday biljamka oo markaasi isku keensaday dalalka ruwanda iyo burundi oo loo yaqaanay u'anda urundi xaqiiqdii burundeysku waxay soo mareen gumaysi adag muddadii uu gacanta ku hayay biljamka laakiin kowdii julaay ee sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ayuu ka guuray gumaystahaas xilligaasoo inta badan gumaystayaashii reer yurub ay ka baxayeen waddamada qaaradda afrika markii ay itaal darreeyeen haddaba burundeysku kama faa'iidaysan markii uu ka tegay gumaystuhu waddankuna ma helin xasillooni iyo degganaan waxaana talada oo markaasi hab boqortooyo ahayd la wareegay hogaamiye laakiin sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii ayaa waxaa la dhisay jamhuuriyadda burundi iyada oo goortaasi laga gudbay nidaamka boqortooyada madaxweynihii ugu horreeyey wuxuu ahaa michael maykamboro oo ahaa askari iyo siyaasi wuxuu u dhashay qowmiyadda tuutsiga isagoo xilkaasi hayay ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii labadii madaxweyne ee ka dambeysay waxay ahaayeen tutsi laakiin sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ayaa waxaa la doortay indaaye oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee doorasho ku soo baxa una dhashay hutu arrinta xusidda mudan ayaa waxay tahay in isla sannadkaasi la khaarajiyey madaxweynahaas taasoo ay ka dambeeyeen saraakiisha milatariga goortaasi waxaa aad u murugtay xaaladda waddanka iyo dalalka ku xeeran kadib markii la khaarajiyey madaxweynayaasha ruwanda iyo burundi oo ka soo jeeday qabiilka hutuuga shirqoolkooda oo ka dhacay magaalada kigaali ayaa waxa uu yimid kadib markii la soo riday diyaarad ay saarnaayeen intaa kadib waxaa dalalka ruwanda iyo burundi ka bilowday dagaallo sokeeye kuwii ugu darnaa oo dhex mara hutuuga iyo tutsuuga ee ka dhaca haraha bariga qaaradda afrika colaadahaasi waxay socdeen in muddo ah iyada oo xal laga gaaray sannadkii labadii kun iyo saddexdii goortaas oo heshiis lagu kala saxiixday magaalada caruusha ee dalka tanzaniya sannadkii laba kun iyo shantii waxaa dalkaasi ka dhacday doorasho dadban oo uu ku soo baxay inkurunziza oo ah madaxweynaha dhintay saacado ka hor madaxweynahaas wuxuu laba goor ku soo laabtay doorashooyin buuq iyo muran dhaliyey oo ka dhacay dalkaasi sannadkii laba kun iyo tobankii iyo laba kun iyo shan iyo tobankii weliba ee ninkaasi geeriyooday wuxuu la kulmay afgembi dhicisoobay sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii isagoo afgembigaasi ku tilmaamay inuu ahaa kaftan siyaasadeed laakiin wuxuu dalku lugaha la galay khalalaase siyaasadeed waxaa xuduudaha ka tallaabay oo gobollada dalka isaga cararay shan boqol oo kun oo qof oo ka baqayay in la iscuno ama ay bilowdaan dagaallo sokeeye waayo marka ay dagaalamayaan waxay adeegsadaan dhaqamo aad u foolxumo badan haddaba arrinta kale ee mudan in la bidhaamiyo waxay tahay in madaxweynihii maanta galbaday uu ahaa ninkii dalka soomaaliya u soo diray ciidamadiisa kuwaasoo ilaa iyo haatan ku sugan xasuuq iyo dhibaato badan oo dhaqan xumo ay ka mid tahayna kula kacay ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed saasoo ay tahay waxay kaalimaha koowaad kaga jiraan shisheeyaha lagu gumaaday soomaaliya waxaad eegtaa dagaalkii dayniile kii leego kii balcad iyo kuwo kale oo badan oo u baahan in lagu eego barnaamij kale ama warbixin hadallada taariikhiga ah ee laga hayo madaxweynaha geeriyooday waxaa ka mid a markii sannad ka hor midowda afrika iyo shisheeyaha kale ay ku dhawaaqeen in la dhimo ciidamada amisom islamarkaana burundeysku ay ka bilaabaan kun askari aad ayuu uga carooday waayo dalkiisu waa faqri mana awoodo inuu xakameeyo ama uu mushaar siiyo maleeshiyo beeleedka uu u soo diray soomaaliya isla xilligaasi wakhti aan ka agdhoweyn waa tii dalkooda uu ka dhacay khalalaasaha qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inay u dirayso askar lagu sheegay nabad ilaaliyaal markaasi hadalladii taariikhiga ah ee laga hayo waxaa ka mid a wuxuu yidhi waan garanayaa micnaha ku hoos aasan ciidan nabad ilaalin ah wuxuu yidhi mar haddii ciidan noocaas ah la geeyo dal waa gumaysi ninka sidaa odhanaya ciidamadiisu waxay joogaan dalka soomaaliya waxayna dowladda federaalku ugu yeeraysaa ciidan nabad ilaaliyaal ah ugu dambayntii guulaha siyaasiga ah ee taariikhda u galay ee uu sida gaarka isagu dalkiisa ugu keenay waxa weeyaan in saddex madaxweyne oo soo maray dowladda federaalka ah islamarkaana kale ah shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdulaahi farmaajo inay marar badan ku booqdeen magaalada bujumbura islamarkaana ay ubaxyo iyo geedo qoyan ku tallaaleen qubuuraha ama xabaalaha ciidanka dalkaas ee lagu dilay soomaaliya kaasi wuxuu ahaa cabdifataax maxamed qaasimo oo ka warramayey madaxweynihii waddanka burundi oo dhintay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan kunyo barrow dhowaan waxaa lagu soo gebagabeeyey nadwo diini ah culimmadii nadwada ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh faarax sheekhu wuxuu si gaara uga hadlay iimaanka waxaanuu yidhi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد موضوع سد هراء أم غشام وكسب سيهاي الإيمان يزيد وينقص وحكر وحكر بالطاعة وينقص بالمعصية wuxuu ku ziyaadaa daacada iyo khayraadka wuxuuna ku naaqusaa macsiyada qofkaad u daacada badiyo uu khayr badiyo qur-aan aqriyo uu ilaahay xuso uu khayr badan sheego iimaanka waa kobcaya hadduu xumaan sameeyo zina sameeyo shurbulkhamri macaasi kale been iyo xatooyo iyo dhac iyo boob iyo qurun iyo khiyaano hadduu sameeyna iimaankiisi waa naaqusaya uu naaqusi waxaana tusinaya axaadiista badan ee ku soo aroortay qofka markuu zinaysanayo inuusan mumin ahayn laa yazni الzani xiina yazni wahuwa mumin walaa yasriqu xiina yasriqu wahuwa mumin walaa yashrabu xiina yashrabu wahuwa mumin waxaasoo dhan baa ku soo arooray in qofka hadduu macaasi ku dhaco iimaankiisa uu naaqusayo marka axaadiistaas waxay ka hadlayaan waa waxaa meesha ka baxaya iimaankii nuurkiisi iyo khushuucii iyo khashyadii ayaa meesha ka baxaya ee inuu qofkii gaaloobayo macnaha ma aha qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiya wuxuu yihi raximah اllah walmaahuuru can الصaxaabati waimati اtaabiciin صaxaabo iyo taabiciin iyo jumhuur اsalafba waxaa laga soo naqliyey waana madhabu ahli اxadiid wa huwa اlmansuubu ilى ahli الsunati wاljamaca ana aliimaana qowlu wacamalu inuu iimaanku qowl iyo camal yahay yaziidu wayanqusu yaziidu biاaacati wayanqusu bilmacsiya sidaasay ijmaac ku yihiin saxaabo iyo taabiciin iyo salaf oo dhan iyo ahlusunna waljamaaca dadka loo yaqaano ee maray dariiqadii saxaabada iyo taabiciinta maray dadkaasna kitaabay isku waafaqsan yihiin ibn xajar ibnu xajar alasqalaani fii fatxi اlbaari wuxuu yidhi وروى اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري قال لقيت أكثر من ألف رجل لالكائي نك ليلادو نن كتاب عقيدة ليهي marka wuxuu warinayaa sanad buu leeyahay wax ku wariyo uu ilaa bukhaari kaga warinayo marka wuxuu leeyahay bukhaari baa yidhi waxaan la kulmay akthara min alfi rajulin min alculamaai bilamsar culammada joogta magaalooyinka ee muctabarkaa kun nin wax ka badan baan la kulmay famaa ra'aytu axada minhum yakhtalifu ana aliimaana qowlu wa camalu mana aanan arkin laba isku khilaafaysa axad ka mid oo khilaaf ka qaba iimaanku inuu yahay qowl iyo camal uuna ku ziyaado daacada ku naaquso macsiyada ibnu abi xaatim baa aada ugu dheeraaday alkaa-i fii naqli dalika bilasaniidi can jamcin kaiir min aلصaxaabati wاtaabiciin wakulu man yaduulu calayhi alijmac cid kastoo ijmaaceeda la ictimaado صaxaabiya taabiciina ayay ka soo naqlinayaan imaam ibnu اlqayim raximah اllah wuxuu ku tacriifiyey iimaanka wuu tacriifiyey tacriifan waafiyan aada u dhammaystiran weliba wuxuuna yidhi وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والتصديق به عقدا والإقرار به نطقا والانقياد له محبة وخضوعا والعمل به باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان iimaanku waa xaqiiqa iska saaran uu leeyahay macrifa in la yaqaano wixii rasuulku la yimid cilmi jaazima oo aan shaki lahayn iyo weliba in la tasdiiqiyo oo la rumeeyo caqdan caqiid ahaan loo qaato iyo in la qiro nudqan buu leeyahay iqraar min nudq in lagu dhawaaqo iyo in loo hoggaansamo adigoo jacayl iyo khuduuc kaa muuqanaya ee karaahiya aysan kugu jirin iyo in lagu camal falo xagga baadinka iyo weliba daahirkaba xubnaha daahirka laga sameeyo ee caqiidada iyo hoosena laga rumeeyo iyo in la tanfiidiyo weliba ummadda in loogu yeero hadba inta kuu suurtagelayso wa kamaaluhu fi اlxubi fi اllaahi wاlbugdu fi اllaah iimaankana kamaalkiisu wuxuu galaa buu leeyahay alla dartii in wax loo jeclaado alla dartiina wax loo naco ilaahay dartii in wax loo bixiyo wاlmancu lilah alla dartii in wax loo diido waan yakuuna allahu waxdahu ilaahuhu ilaahahu wamacbuudahu inuu yahay allah keligiisu ilaaha uu caabudayo inuu ahaado waxaana arrintaas lagu gaari karaa buu leeyahay watajriidu ilayhi tajriidu mutaabacati rasuulihi aahiran wabaain in nebi maxamed la mutaabiceeyo iyo in indhaha laga laabto isha weliba qalbiga ishiisa laga laabo in dhan kale la milicsado oo alla iyo rasuulkiisa aan ahayn in faraha lagala baxo qaabkaas u tacriifiyey iimaanka isaguna marka aayado badan iyo nusuus badan oo tilmaamaysa iyo axaadiis badan baa jira iimaanku inuu ziyaadayo uuna naaqusayo sida kii khamriga iyo zinada ee nebigu uu ku yidhi markuu samaynayo iimaan isagoo iimaan lama samey macnaa iimaankiisa waa naaqis wuu dhaawacmay wuxuuna ku dhaawacmay xay tahay hadihi almacsiya hadihi almacsiya iimaanku inuu ziyaado wadana naaqusayo waa wax mujmac lagu yahay cinda ahli sunnati waاljamaaca marka ziyaadatu takuun biاlcamal camalkuna wuxuu noqdaa macsiya iyo camal daaca intaba camalku marka waa daacana waa ku kordha iimaanku macsiyana waa ku naaqusaya marka inahaas baanu kolleyba ku simaynaa hada wabiاllahi towfiiq wsala اllahu calaa nabiyina mxamed kaasi wuxuu ahaa sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka gudaha soomaaliya xilligan waxaa loogu dhaleeceey og yahay madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdulaahi farmaajo dad badan ayaa habaaraya kuwaas oo sheegaya in uu qatalay islamarkaasina uu dhibaatooyin u geystay waxaan caawa waraysanay nin markii farmaajo la doortay bururay oo biliiska dowladda federaalka ku biiray kadibna bareeles noqday markii al-shabaab baaloota ay riday feerihiisa ka buskicisay iminka waxa uu saaran yahay sariir taalla magaalada beledweyne ma awoodiyo inuu musqusha tago toos uma hordiyo waalidkiisa oo waayeel ah ayuunbaa gedgedinaya waa la dayacay sida uu sheegayo waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq moxamed siyaad khadka teleefoonka ayuu iigu warramay magacayga miho waa cabdirasaaq maxamed siyaad oo jooga magaalada beledweyne kana tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir kula dhaawacmay gobolka banaadir waxaad tiri gobolka banaadir aan ku dhaawacmay sidee bay wax ku gaareen xaalkaaguse waa sidee ilaahay baa og xaaladeyda iyo intii aragtay oo hadda adigu laftigaada waad aragtay baraha bulshada waa u aragtay niyow xaaladeyda aad bay u liidataa waxaana askari qaranka u dhaawacmay qaranka soomaaliya aan u dhaawacmayna waan xaggiisa wax dayacan baa kala kulmay wax waxtara kamaana kalamaana kulmin waxaan ku dhaawacmay gobolka banaadir gaar ahaan degmada holwadaag laba annaga ah dhaawac naga soo gaaray mid kamida qatar allo u joogaa ana sidoo kaleeta waa dalka gudihiisan kusuganahay wax daryeela ma haysto kalabar jirkayga waa naafo waaya oo bareelis baan ahay yaa ku dhaawacay ma dowladda gudaheedaa ku dhaawacday mise al-shabaab baa ku dhaawacay al-shabaab al-shabaab waayahay marka qaabkee bay ku dhaawaceen sidee wax u dhaceen markay ku dhaawacayeen halkee lagugu helay waxaa laygu helay niyow saldhiga howlwadaag ayaan ka tirsanaa waxaa lay waday shaqo oo howlgal habeen taliyihii saldhiga sidoo noo wado ayaa niman maydidka oo badan oo meel fafadhiya aan kusoo dhex dhacnay qaar baan qabanay oo qoryo ku qabanay anigio taliyihii askarti kaleeto mid kamida ayaa noo dhuuntay anigio al askariya kale cabado u furay baa ku dhaawacnay labadanaba bareelis baan nahay waka maxaa dareentay markii xabaddu kugu dhacdo koowaad
xabadda markay igu dhacday baa dhimargii ugu dambeysay koomaan galay muddo labaatan iyo afar saacadood koomaan ku jiray xabadda wadnaha igaga dhacday afkiisa dhinaca bidix oo naaska bidix bay xabadda igaga dhacday dhabarkay ka baxday marka wax lafa imay jebin laakiin seedada bay jartay seedadkay jartay darteed baana u naasoobay oo hadda yidhi waxbana dadka lagaagama qaban karo isbitaal baa lagu geeyey kollay saan filayo dhakhaatiirtii waxay yidhahdeen gudaha wax loogama qaban karo ha waxba lagaagama qaban karo ay yidhahdeen dhakhaatiirtii ugu soo horeysa waxay yidhahdeen dalka turkiga ayaa wax lagaaga qaban karaa warqadihii turkiga waan soo qaatay waan haystaa stal bifer wax yacni dalka dibadiisa ii qaada ilaa hadda waan lahay madax dalka u sarreysa wax ii gudbiyey waan waayey saraakiishii oo dhan waa la wada xiriiray taliyaha ciidanka booliiska wuu iga warqabaa taliyaha gobolka banaadir wuu iga warqabaa taliyaha saldhiga holoolaaga wuu iga warqabaa ninkiisa way og yihiin marka waxay yidhaahdeen intaa waxaan kuu qaban karno ilaahay warta ma jirto marka si toosay kuugu dayriyeen oo waxay yidhahdeen waxaanu ku hayno lama arko aa si toos waxaan ku haynayo malan yidhaha taliyaha booliiska saddex jeeraan la kulmay aan cagayga ku raadsaday oo cagayda ayadoo gaari laygu riixayo wijar laygu riixayaan cagayga ku raadsaday waaya waa kaa muxuu ku yidhi arrintaada koley wa waa ka qabanaynaa oo mar walba yidhi koley wa waa ka qabanaynaa uu yidhi markii u dambaysana waxuu yidhi markaan yidhi koley haddaana bad aanan leegelayna yidhi gobolka hiiraan aan ka dhashtay halleegeeyaan yidhi warqadayda i bedelaan halkaas gobolka hiiraan aan ka dhashtay ii bedeladaan dalkayga aana ku dhex dhintay haddii aaba hayada dalka dibadiisaan cadfada aan ka waay dalkaygiiyo dadkii ah ciqaabayo oo wax hayada macna iga dhaqaay wax qaali iga dhaqaay bina oo mali daraqa kala maayo dareen lamaayo waa nin dareenkiisa kalabar oo dogin oo la celcelinayo gacmaha lagu hayo oo nin xitaa fadhiisan kara maayo dadkayga la yidhax gaya xabarna ehel igama joogaan saasaas cayay lagu soo degana gobolka hiiraan lagu soo dego marka hiiraan marka in hadda wax daryeelan kama haysto ciidan marka wuu kaa aqbalo wuxuu fursad u arkaya inaad ka fogaato aa oo ii qoray warqadda waa waana ka helay waana iisoo bedelay marka fursad u arkaya inaad ka fogaato oo buuqaada iyo macnaha soo noqnoqodkaaga uu maaragtay n ka nasto waaba ujeedaaba hadiiba aan si kala aan ka waayey aa isbedelka waa ila fogaatay waa ugu magaqaada wax kale adiga marka hore askirnimada yaa kuu qoray oo biliiska kugu daray aniga waxaan ahay shacab baan ahay nio min darawalo waxaan ahay gobolada soomaaliya ka kala shaqaysa oo darawlada baabuurtaan loo yaqaano caasiga loo yaqaano dalkacyo iyo xamar ka shaqeeya maxaa marka xabad iyo e, dagaal ku gelsha walaala waxaa igu qasbay horta aniga waxaan ahay nin darawalo oo wadada ka shaqeeya wadadii rafaad baan kala kulmay waxaan maxay hayde rafaad badan markaan wadadii kala kulmay muddo aan wadada rafaadkeeda shaqadeeda oo aan shaqo fiican oo aan ku haystay laakiinse ciil baa darteeda aan u galay askarinimada iyo markii alle lehe la doortay ma- madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii la doortay xilka loo doortay safar ayaan ahaa waaya gurceel iyo ceel dheere meesha udhexaysaan maraya gaalkacyaan ku socday xamaran ka baxay waaya gurceel iyo gaalkacyo dhexdeeda anoo maraya ayaa waxaa xeeday codka loogu shubay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii la yidhi marka soomaalida bururtaad ku jirta aa bururkii gaariga aan waday labaatan iyo afar saac reer gurceel reer aldheere ma yaqanin daraweynkii gaadiidka meelaha jooga oo dad joogana labaatan iyo afar saac gaarigii meeshaas uga yaalay bururkii aan bururay macal rakaab gaariga salaamna wada bururnay bururkii aan bururnay gaarigii wadada xawli oo ku socday god buu inaga dhacay gaarigii wuu iga burburay waaya markaan soo noqdayna rakaabkii markaa dadkii gaariga la saarna waxay dhaha bal farmaajo gaariga kuu sameeyo adiga farmaajada ka baxaysa gaariga sidiye waaya laqadkii aan soo noqdayna gaariga darawalka baan ka ahay ninuu ahay ma ahayna ninkii dhaadaa farahanta ka saaray waxaan tiri bal hadda soomaaliya hadda israacdee bal meel ka ciriirso sidii ayaan waxaan u galay inaan dalka nafta u furo adaa cagaadi ku raadsada marka ee dowladii farmaajo madaxweynaha ka ah aa anaa cagayga ku raadsadeen markii oo farmaajo xilka loo doortay oo ayday aan muddo aan raadinayay markaasaan ayheda aan waxaan galay askarinimo kadibna al-shabaab aad cagaadi ku raadsata aa anaa cagayga ku raadsaday oon galay oo dowladda qortay markaan ayda ilaahay amarkiisa aan wa wa wa dhaawacmana intaa aan shaqaynayna muddo dhowr biloodan mushaar maana helin oo waxaan kuri mushaarka mar dhow ii bilowday waxaan lahay danta haan lahay aniga minaan mushaar helo oo guri aan dowladda ka helo imaana jirin ana waxaan lahay kaleyba qarannimo nihiigtana waxaan lahay carruurta aad dhashay yacni beri waxay ku noolaadaan mhm nabadda bal wax ka raadi waaya wataa madaxweynihii madaxweynihii aad dhibkaa u martay ee sida aad ka filaysa ma noqday maya kamaan ka sida aan ka filayo kamaan helin waaya waxaan is lahay waa haddii aad maxay hayday aad waad u- horta qaranka waad ku dhaawacmay waad koleyba waan inaan dhaawacay soo gaara ama dhimasha iga soo gaadhaysa nin askari qaado nin dab qaayo oo ku- oo waa ninka ku gudtay koleyba waxaan tahay la- aduunkaasu soo gaarto horta idaacadahana waxaan ka maqli jiray askarigii dhaawacma waa xaquuqdiisuu helayaa kii dhintana xaquuqdiisuu helayaa kii dhaawacmana caafimaad dawladaduu helayaa na waan maqli jiray haddana ilaa hadda kama haayo biyo dhaca warkaaguma waxa weeye intaan xoog lahaa oo anfiyooba ayaa la ii baahnaa anu hadda wa- waxaan u arkaaba dawladda markaan aniga aan awoodda lahaa xooga lahaa qoraga aan qaadi karin unbay rabtay haddana ma rabto waa saas baan u arkaa aniga muddo sideed sanadkii ba hadda ii ay ku aan kula dhawahay aan sariir saaranayo aan kaadida xaarka hooyada waa yeela iyo aabahey waa yeela oo waxaan ku yidhi oo da-dooda waxaan ku yidhi haddaa aragtida aad leedahay dadka hataa waxba kuma qaban karaan aan xoog u ahaa nin xaasada oo carruur lahaan ahaa caaskiyga carruurteyda markaan dhaawacay baa suuka ii dambeysay hooyada iyo aabahey baan kusoo dul dhacay waxay ima qaban karaan marka istimalahayn dawladdu waa iska ayeedayo ah wa waaya intii aan ka rabay kale intii aan ka rabay koleyga kamaana helin wixii askari qaran oo waxayeeda qaranka u dhaawacminka heli lahay kamaana helin dayac weyn aniga meesha ugu qabsaday waagi hogaaminka waxdaada waxaan maqli jiray een, mooryaanta iyadoo la yidhaahdo ma liibaanayaasha lagu liibaanay askarta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ma dhihi karnaa hadda waa tabti wallaahi taas waa ku dhowdahay hadiiba askarigii oo hadduu dhaawacmo caaf aan laga warqabayn oo hadduu waxay heeday dhintana aan aan laga warqabayn in wala shaktiyahaantiisa haddaan ka hadla aniga taas yani dawladda aniga hadda waxaan u arkay inaan markaan madriiska qabay sidex lay rabay aan markaas maxay heeda qonqorada aan qaadi kara lay rabay markii aan qaadi waayena qoriga aan qaadi waayena dhaawacmayna meesha laguga tagaya taasun baan u arkaa ugu dambayntii askar saaxiibada ahaa jirta qaar badan oo sidaanoo kale cabanayana horaan u waraysanay oo tabcaana oo sariiro saaran sidaada oo kale kuwana weli waxaa la leeyahay haddaad dhaawacantaan daryeer baad helaysaan een, haddaad nooshiin mushaar baad helaysaan haddaad dhimataan een, carruurtiina waanu biilaynaa waana lagu shaqaysanaya dagaaladay ka qayb galaan kuwa weli fayow maxaad leedahay wallahi ninkii waxay heeda nafsidiisa dalku uhura waad mahadsan yahay laakiin ninkii bayo haddaad wax noqoto keliya ba qaranka ba wax ku qabanayo koleyba waa askarta horta waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin askarta boliiska silex baa haysaniyo askarta militariga xagga waana dhaamaan oo daryeel ay helaan laakiin xagga boliiska haddaan nahay wax haysaa wax noo hadla ma haysana hadia askartii aanan la ayaheeda la dayac dayac aan laga qabanayn waxba ayaan ayaheeda been la isku sheegin bal xaaladaada caafimaad ugu dambayntii si guud nooga waran xaaladeeda caafimaad waa koleyba ninkii i arkay baa ka sheekayn karaa anna waan kaaga hadlaa xaaladeeda caafimaad waxaa nin sariir saaran oo marka uu fariisanayo inaan lasoo fariisan maanaan fariisan karin waxaan ku yiri habeen ma hurdo maalin ma hurdo waxaan habeen iyo maalin aan ku aan ku seexdaa oo lagu hurdiya daawo oo drogisha oo la yidhaahdo dramadol cirbado la yidhaahdo iyo kirindaal la yidhahdo kiniya xitaa waxaa iga tiri waay cirbad gaabi ku jirtay saxarada iyo kaadida labadaba ma dareemo kaadida suba ugu jirto saxaradana isbuuci daawo yaroo laygu shuban baa lagaga sh- lagaga keenaa isbitaalada anigu aaday kaasi wuxuu ahay cabdirasaaq maxamed siyaad oo ka tirsan biliiska dowladda federaalk ah oo asigoo barelees ah yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan askari ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa waxa uu isu soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin asiga oo ku sugan deegaanka fafaxdhuun ee gobolka gado ayuu qadka telefoonka inoogu waramay cabdi maxamuud nuur waxaan ku suganahay deegaanka fafaxdhuun Eh, cabdi u soo dhawow maxaad noola soo xiriirta walaal waxaan la soo xiriiray waxaan ka imaaday nimanka isheege murtadiinta ah oo jooga irley waxaan hadda imaaday deegaanka marka hore aan ka tegay oo ah faacduun gacmo furan iyo si jirta lagu soo dhaweeyey marka een, waxyaalihii hore oo marka hore aan ku jiray ama isheegay aan ku qaldamay oo oo gaalnimada inaan kasoo badkeenay oo isheegay alla uu allah usoo noqday oo haddana aan si fiican loo soo dhaweeyaan isoo la soo xiriiray gerile ayaa jooga beriley ciidamo murtadiin oo gaalo isheeg gaalraac inta u dhexaysa isugu jiraa jooga oo jubbaland kuwo liraahdo xeelo badan waayahay eh, goormeed ku biirtay muddo shan sana aan la aan la shaq- aan la socda aan la shaqaynaya bal waxaad ka warrantaa shantaa sano maxaad ka shaqaynaysay waxaad qabatay bal wax nooga sheeg shanta sano walaalow aniga isheega caalooqa iyo beriley waan udhexeeyey iyo meesha haddaan kala may faaxdeen intaas waan udhexeeyey nin hadda socdaal oo socod badan oo ku jirana maanan ahayn xara ciidan oo isheegay oo xiran baan isaga jiray oon u badnaa maxaa kaa soo waday ciidamadaad ka midka ahayd warnaa wada qaldan baa marka horeba ku socday calan aan jirin oo calanka mugdiga lairaan isaaga iska difaacayay waa aniga anoo yar oo yaran igu qaday baa kax qaldan laigu shubay waa ilaahay baa haddana iga soo celiyo dee waan ka taga dadkeenay sidaas awgeed baan usoo laabtay aan deegaankaygii dadkayga iyo meeshaan marka hore ka tegay baan kusoo laabtay halkaas baan hadda kusugana maxaa ka mid ah waxyaabihii eh, xumaanta ahaa ee aad aragtay intaad ka mid ahayd ciidamadan shisheeyaha la shaqeeya waxaa kamid ahaa isheeye gaalnimo fogaanshaha oo dadka dadka la isheeye la gaalaysiinayo iyo dadka islaamka oo xaqooda iyo waxooda la furdegsanayo oon la fiirinaynin oo la iska dhacayo ama sil qalad ah oo isheeye wuxuu yahay aan la aqoonin lasaga jiriyo qofaan waxba galabsan waxyaabaha waxyaabaha ay u dirnayo aan arko waxyaala noocaas oo kale ah haddaad taa noo faahfaahiso marka ma dadka xoolahooda xoog lagu qaataa dadka xoolahooda xoog baa lagu qaadanaya mararka qaarkood oo laleeyahay waxbay naga galeen camal oo isheega amarka naga qaadan waayeen camal baa wax looga qaataa marka amarkanagay qaadan waayeen marka la yidhaahdo eh, waa la ganaaxayaha laleeyaha miya aa waa la garacyaa baa leeyahay wax markeeda ahayaan ama ay gacanta ku hayaan dee waa laga gacan gelinayaayoo saas layga ku tegaya madax furasho iyo wax loo qabsanaya dembi aysan lahayn baa lagu oogayaayoo loo qabsanaya ma dad baa inta la xirtaa lacag la dalbanaya in lagu sii daayo miya lacag baa la dalbanayaa in lagu sii daaya hadaysan lacagtaas aan la bixin lama sii daynaya loo qabsan imisay gaaraysaa lacagtaas lacagta adiga wiiraan isheegas lagu lagu ganaaxayo shan boqol oo dollar saas oo kale ay ku garaahayaan dad badana waayahay dadla dilana waad soo hadal qaaday dal dilay oo oo baadil lagu dilay waa jiraan haa wax fara badan midda kale dadka aan waxba kala dalabsanin oo afartan saac ayaga dhexdooda dad lagu dilay waa jiraan saaxibinta xataa dad baa lagu dilay oo hadda ka horan waa jiraan wallahi wax hadda ay jeestaan iyo wax loo jeestay midna ma aqaana oo nimankan iyaga wadaadada iyo gacansaar la leedin xataa waa lagu dad lagu dilaan garanaya dadka dad ayasheega koley ugu go-an inay yihiin baan u dareemayaa inta badan ayaga iyo nimanka ay la joogaan oo gaalada oo gaalada la shaqeynayaan oo isku dhaqan maxayd oo kula beliyaan maarka adigu sow ka mid maahayn marka dadka wax dhacayay ama wax dilayay dabcan haa waa ka mid ahaa waan la socday dee aniga dhinac maana baxsanaan haye imise qof aad dhacday wallahi walaa wa aniga wax aan dad ku horkacay oon dhacay oon gacanteyda ku dhacay maadan garanayo laakiin dad dee wax dhacaya oo wax fulinayo waan la socday oon inta badan adiga ilaa ay shan ruux camal oon og hadda wax laga qaatay oon la socday oo aad wixii laga dhacay wax ka cuntay haa haye waxaa dishana ma jiraan maya wax bil hadda aan geystay ma jiraan walalo hadda marka xarakada shabaab almujaahidiin aad u timid sidee laguu soo dhaweeyey si wanaagsan baa lagu soo dhawey walaa gacmo furan baa lagu soo dhameeyey waxba liima daysanan wax dil liisheega ama jiraaxada ama asqarqabatayna liima daysanan si wanaag badan baa lagu soo dhaweeyey iyo gacmo furan baa lagu soo dhaweeyey iminka maxaa kuu qorshaysan ciidanka waxaa ii qorshaysan meel iyaga aysa joogaan mooyaane meel kalena inaanan tegin oon deegaankeygii hore oon ka tegay marka hore faxdhuun baan ka tegay halkaan inaan ka shaqaysto oon iska joogo oo cidda iyo dadkeyga deegaankeygii baan joogaayo inaan halkaan joogaa iyagaan marka inaad shaqaysatada rabtaay oo ehelkaad aad la noolaato aa idankeygana la noolaa waan shaqaystaan rabaa faxfaxdhuun kenyaatigaa deganaa jiray idinkuna waad la joogi jirteen adiguna askarta meesha joogtaad ka mid ahayd ma la ohan karaa marka gurigaagii dartii un baad usoo noqotay iyo reerkaaga uun kolley dadka deegaanka degan oo marka horena igu ogaa arrimahan inaan ku jiray haddana inaan kasoo laabtay ba ilaahay iga soo bixiya arkaan anigana hadda wax saas oo qof haddaan wax u geystay oo deegaankayga joogana ma jiro marka waxaan ayagana kolley oon saan ugu dhex noolaan kara un baan ugu dhex noolaan insha allah kaasi wuxuu askari ka soo goostay maamulka jubbaland oo isu soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin wasiirka hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka iminkana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah xuseen carab ciise ayaa waxa uu si kulul u weeraray siyaasadda khayaanada ku qotanta ee farmaajo uu doonayo in wakhtiga uu ku dheereysto wuxuu sheegay in degmada wardhiigley oo madaxweynaha iyo siyaasiyiinta kala degan yihiin guddoomiyaheeda aan lasoo dooran islamarkaasina farmaajo uu dadka ka dhaadhicinayo in doorasho qof iyo cod ah dalka gudihiisa lagu qabanayo muddo lix bilood oo naga dhiman ku siman arrinkaas ayuu ku tilmaamay war aan suuragal ahayn amaba aan macquul ahayn oo aan cid laga dhaadhici kara aysan jirin degmada wardhiigley oo madaxweyne degan yahay ra-isul wasaarihii degan yahay madaxdii labada maamul gobol degan maxahayd aqal degan yihiin guddoomiye gobolku degan yahay wasiiradii degan yihiin cid kasta degan tahay xildhibaanadii oo dhan in guddoomiyahee degmadaas magac ku yimaado xataa meesha laga dhalin kari waaye yani doorasho maxaan ka hadlaynaa marka national election doorasho qaran aan ka hadlaynaa maxay tahay meelo aanaan maamulinba shalay balcado waxba inoo jirin baa sagaal qof inta barnaanka loola soo bax la gowracay amnigeedii aawa see u galeen maxay ahayd la foole dagaal xarbi ahliya laba reer baa isku dilay oo qoryo isu qaatay muqdisho maxay u jirtaa dhowr kilomitr saddex iyo toban kilomitr baa malaynaya marka waxaan ka hadlaynaa innaga waxa weeyaan runtii reality-ga jirta waa in la soo dhigaa bannaanka la keenaa war sidan iyo sidanaan u qabsoomayno waan feelgarownayo kulligeen systemkii shacabkeenu naga filayeen ee transition inaan ku samayn u galno system dimuqraadi ah oo qofku keensanaya mas-uulkiisa mas-uulkiisa hadduu wax qaban waayana eryayo eryi karo maynaan samayn because waxaan ku noqonayaa marba group baa imanaya markii hore aan xalaal ku imanin xaaraan inay ku joogaan la doonaya arrimo shaksiya mar kasta naga hor taagan ardantii guud ee sooma shacabka soomaaliyeed intayada dibadda ka timi waxaad moodaa majority madaxda u fiirsa kulli bar waxaa laga wada yimi galla qurba ah war qurbaad ka timiye sidee baad uga faaidaysan weyday sistamyada aad kusoo canamaashay wax kusoo baratay marka dalab kusoo noqoto maxaad u isticmaalaysaa wax yani aan democrati democracyga riixayninba because arrimo shaksiya mar kasta arrimo shaksiya awgeed arrimo shaksiyana guul laguma gaaro dallan laguma dhiso maraykankaasoo dalka adduunka ugu xoog weyn raggii halkaa gaarsiiyey projectyadu may dejiyeen laakiin iyakoo projecty xataa fulin bay dhinteen laakiin caruurta awoowayaashood ay ay awoog u noqon doonaan si ay annaka u maamulaan kuwaan awoog awoog u noqonayno ayay ka shaqeeyaan mustaqbalka professorka arrintuu ka hadlayay jiilka jiilka dambe dambe ayaabaa laga shaqeynaya annaguna waxaan ka hadlaynaa maxaan aniga maanta heli karaa sidee baan awood usii joogi karaa seen lacag u samayn karaa seen sare daaro u dhisan karaa waa ka dhimanaysaa berigod baa inta mara cad lagugu duuba god lagu gelinaya sarahaas iyo lacagaha kulama gelayaan sax waxaana ilaa ilaahay ka baqno oo haddaan waxaan u dhaaranay difaaca dalka dadka iyo diintaan u dhaaranay siyaasi saddexdaas qabanaya weli ma arag anigu runta fiican waa ku wada jirnaa kulli dembi waa wada leenahay haddii hal waxaa la yidhi hal tufaax baa ayaa qurmiyay inta kale systemka haddii aad ku timi awooddaada iyo lacagtaada iyo khiyaano aad ku timi cidaad u shaqaynaysaa ma jirto leanna yaa ku keenay afar iyo tobanka milyan baa ku keenay mana diyaarinayso shan iyo tobanka milyan systemka inay iyagu awood ku yeeshaan mala diyaarinayo kaasi wuxuu ahaa wasiirka hore ee gaashaandhigga dowladda federaalka iminkana xildhibaan ah xuseen carab ciise iminkana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee corona iyo dibadbaxyada maraykanka waa kan salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus haddii aan soo gudbinno dhimashada maalinba maalinta ka dambeysa ee coronavirus aad ayay usii kordhaysaa ee waxaana ugu wacan iyadoo dadka uu soo ridinayo cudurka coronavirus ay kordhayaan tirada guud ee uu caalamka ku dilay coronavirus intaaynu hadda ognahay islamarkaana la shaaciyey waa afar boqol iyo toban kun iyo lixdan iyo sideed ruux iyadoo dadka guud ee uu ku dhacay guud ahaan caalamka marka loo hadlayo ay yihiin toddoba milyan laba boqol afartan iyo sagaal kun laba boqol lixdan iyo toddoba qof haddii aan soo gudbinno wadamada ugu caansan ee coronavirus uu dhibaatada ku hayo waxaa ka mid a maraykanka wuxuu maanta oo keliya dilay inta haatan la shaaciyey laba boqol konton iyo shan qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa boqol saddex iyo toban kun saddex boqol iyo toban ruux wuxuu sidoo kale soo ritay ee dad tiradooda lagu sheegay shan kun laba boqol afar iyo toban qof taas oo ka dhigaysa in tirada guud ee coronavirus uu hayo dalka maraykanka ay la eg tahay laba milyan soddon iyo kow kun iyo toddoba boqol iyo toddoba qof baraaziil maanta waxaa ku dhintay afartan iyo toddoba qof oo coronavirus dilay taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa soddon iyo toddoba kun saddex boqol konton iyo sagaal qof ruushka waxaa ku geeriyooday boqol toddobaatan iyo kow qof oo cudurka coronavirus dilay taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa lix kun boqol afartan iyo laba ruux dalka ingiriiska wuxuu coronavirus dilay laba boqol siddeetan iyo lix qof taasoo tirada guud ka dhigaysa afartan kun siddeed boqol siddeetan iyo saddex qof hindiya wuxuu coronavirus ku dilay siddeetan iyo shan qof waxaana tirada guud ee dhimashada ay noqonaysaa toddoba kun shan boqol konton iyo sideed qof jarmalka maanta oo keliya wuxuu coronavirus dilay sagaal iyo toban qof sida la diiwaan geliyey taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa siddeed kun siddeed boqol iyo laba qof iiraan wuxuu coronavirus maanta dilay toddobaatan iyo afar qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa siddeed kun afar boqol labaatan iyo shan qof mexico maanta oo keliya wuxuu coronavirus dilay saddex boqol konton iyo afar qof taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa afar iyo toban kun konton iyo saddex qof talyaaniga maanta lama soo sheegin dad uu cudurka coronavirus ku dilay sidoo kale faransiiska ayaa la mid ah lama soo sheegin dad uu cudurka coronavirus dilay haddii aynu kusoo khatimno banaanbaxyada dalka maraykanka waa ay sii xogaysanayaan banaanbaxyada waxaana muuqanaysa in dadka ameerikaanka ah ay maalinba maalinta ka dambeysa soo badanayaan iyadoona ay meesha ka baxday dhammaan rajooyinkii uu qabay donald trump ee ahaa in banaanbaxyadu ay joogsadaan islamarkaana dadku ay ka cabsadaan ciidankii militariga ee uu ku faanay oo uu ku hanjabay donald trump banaanbaxyada soconaya waxaa laga yaabaa inay mugdigeliyaan ee damaca donald trump ee ah inuu soo laabto mar kale oo uu ku guulaysto in afar sano oo dheeraad ah uu sii joogo aqalka cad ee maraykanka sidaasna kusii ahaado ee madaxweynaha maraykanka wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus iyo banaanbaxyada maraykanka halkaas ayaan kusoo afmaraynaa waad mahadsan tahay salmaan intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib u kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي